gudoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan oo ay warbaahintu wax ka weydiisay waxay ka wada hadleen isaga iyo safiirku waxa uu sheegay inay ahayd arrimaha siyaasadeed ka taagan dalka gudoomiye saleebaan oo sidoo kale la weydiiyey in go-aanka ay gol ahaan gaadheen ee muddo kordhinta ay ka noqonayaan iyo in kale waxa uu ku jawaabay guurtidu go-aanna waa gaadhay shuruucda dalkana waa ka mid waa go-aan baarlimaan waa sharci qaran dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga u cid faysal cali waraabe oo kamid ahaa mas-uuliyiintii la kulmay safiirka xilka kasii degaya ee ingiriiska u qaabilsan soomaaliya neel wiigan ayaa mar la weydiiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen isaga iyo safiirku waxa uu sheegay in wadahadaladoodu ay ku saabsanaayeen xaalada siyaasadeed ee somalilan gudoomiye faysal mar uu ka hadlayey waxa ay xisbi ahaan u sheegeen safiirka waxa uu yidhi waxaan jecelnahay in wixii aanu qabanaa ay noqoto wax annagu gacmahaya ku qabanay aanu dibadana dhigayna wixii aanu ku heshina waxaan ka jecelnay in adduunkuna nagu caawiyo markaasna wuu qaatay wuxuu yidhi annagu waxaan jecel wixiinuu ahaado internal solution gudihiina aanu inaan iskukiin soo dabaalna mooje anugu faraa'id la soo geli mayno wixii aad isku raacdaan anugu waan ku shaqaynaynaa gacan baan isku siinaynaa marka waxaan insha allah waan isku raacinaa si caado ahaan jirtay annagoo wada soconna saddexda guddoomiye gamcahais haysanna ayaanu iman doonaa nairobi insha allah tacala kulmi doonaa magaranaysaa international communitiga geesta kale gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii la kulmay safiirka ayaa isna sheegay in wadahadalkooda aan u dhaafsiisnayn xaalada siyaasadeed safiirka iyo wafdiga oo hogaaminaya waxay xalay la kulmeen madaxweynaha somalilan iyo mas-uuliyiintii xisbiga talada hayee kulmiye waxaa xusid mudan in ilaa xalay ay socdeen dadaalo lagu doonayo in isafgarad lagu dhammeeyo khilaafka waxaana la rajeynaya in caawa fiidka ay saddexda dhinac ku dhawaaqaan waqti heshiis lagu wada yahay in laga dhigo muddo kordhinta loo samaynayo xukuumadda barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa